Tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Sarkaar ayaa laga daafuray magaalada Qardho. Daafurka tartanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Qardho, guddoomiyaha ciyaaraha gobolka Sarkaar, ciyaartoyda loo qabtay tartanka iyo qaybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Sarkaar Cabdiqani Dhuubane ayaa ka warbixiyay tartanka.
runtii sharaf weyn bay noo tahay inaan caawa qabanno daafurkii tartanka kubadda cagta degmooyin gobolka kaar oo maalinnimaha beriya inoo bilaabmi doona waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa dhammaan guddoomiyaasha isboortiska macallimiintooda oo runtii geliyey juhdi balaaran juhdi ballaaran geliyey inay soo diyaariyaan dhammaan ciyaartooydaas ka muuqato kubaddu iyo akhlaaqda iyo xirfaduba waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihiin tartankan waxaan rabnaa inuu noqdo tartankii hore ka duwan hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd qaabka loo maamulayo garoonka hadday noqon lahayd garsoorka hadday noqon lahayd diyaarinta garoonka dhan walbaba waxaan rabnaa tartan qurux badan puntland oo dhan laga daawanayo waxaan rajeynayaa wakhtiga in la ilaaliyo oo degmooyinka wakhtiga ilaaliyaan wakhtigii galabtii waa yaraaday waa la socotaan waxaa wakhtiga in la ilaaliyo beri waxaan rajeynaynaa degmooyinku in ay tartanka waxaan rajeynaynaa beri tartan qurux badan inaan qabsanno Qaar ka mid ah marshaladas ka soo qayb gashay daafurka tartanka ayaa bogaadiyey.
marka koowaad isboortiska waa isdhexgal bulsho waxaa loogu talagalay in lagu madadaasho waxaa loogu talagalay qofka ciyaaraya inuu xirfadiisa ku soo bandhigo qofka daawanayana uu ku madadaasho ciyaartooyda xirfadda ay soo bandhigayaan tartankaas waa tartan saddexgalah waa tartankeennii waa dhallinyaradeenii waa degmooyinkeennii magaalaan joogna waa magaaladeenii kii badiyana waa baxdeen inaad saa u fahantaan baan rabnaa soo dhawaadaan leenahay imaantigunna iyo araggiinu farxad bay noo tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin Tartankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya isdhexgalka dhalinyarada magaalada Qardho.